hay-adda tadamon society iyo xarunta gargaarka iyo arrimaha biniaadanimada boqor salmaan ayaa kala saxiixday heshiis lagu dhisayo laba boqol oo guri xarun caafimaad masjid dugsi biyogelin iyo wadooyin kaasoo laga hirgelinayo deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo ujeeddada mashruucan ayaa ah in guryo iyo adeeg nololeed loo helo barkacayaasha ay saameeyeen fatahaadaha webiga jubba mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda khayriga ee tadaamun ayaa sharaxaad ka bixiyay heshiiskale ay la saxiixdeen hay-adda boqor salmaan iyo mashaariicda laga fulinayo deegaanka luglow waxaa inoo suurto gashay inaan wada saxiixanno annagoo ah hay-adda tadaamun social society iyo xarunta boqor salmaan gargaarka iyo arrimaha biniaadanimada heshiis lagu fulinayo mashruuc laga hirgelinayo degmada kismaayo waxaa weeye dowlad goboleedka jubbaland ee dowladda soomaaliya taasoo insha allahu tacala lagu hirgelin doono dhismaha laba boqol oo guri oo wata adeegyada asaasiga ah sida isbitaal iskuol iyo masjid sidoo kale wuxuu mashruucu wataa hanaan casri ah oo loo dhisi doono guryahaas oo waddooyinkii leh iyo adeegyada kale oo asaasiga u ah mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda aan la fulinayno xarunta gargaarka ee malik salmaan taasoo wada shaqayn muddo dheer aan soo wada lahayn projectyo badanna aan soomaaliya guud ahaan ka fulinay mashruucan wuxuu noqon doonaa mashruuc runtii lagu beegsan doono ama looga faa'iideyn doono qoysaska iyagu ku saamoobay dadadkii ka dhacay jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala annagoo la shaqayn doono hay-adaha kala duwan heer federaal iyo heer stateba in aynu insha allahu tacaala mashruucaasi la xaqiijin doono islamarkaasna noqon doono mashruuc aada muhiim u ah wuxuuna ka mid yahay mashaariicda waxa weeye recoveryga ama dib u dhiska iyo dib usoo nooleynta ama dib in loogu yaqleelo nolosha asaasiga u ah ee dadkeenna iyo bulshadeena mujtamaceena u baahan yihiin waxaan u mahadcelinaynaa xarunta boqor salmaan iyo guud ahaan boqortooyada sacuudi carabiya oo runtii aan ka gaabin kaalinta muhiimka ah ee markay noqoto gargaarka iyo garab istaaga bulshada soomaaliyeed waxaana sidoo kale u mahadcelinaynaa dhammaan cid walba ka qayb qaadatay mashruucaas hirgelintiisii iyo fududayntiisii waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala inuu noqon doono mashruuc guulaysta oo bulshadeena ay ka faa'iidaysto mashruucan ayaa ka turjumaya iskaashi bini'aadanimo oo lagu taageerayo dadka nugul ee soomaaliyeed